dowradan diiniga ayaa socotay muddo bil ah waxaana macalimiinta loo qabtay ay yihiin macalimiin loogu talagalay in dadka baadiyaha kunool ay dacwada gaarsiiyaan carruurta yaryarna ay qur-aanka baraan kuwaasoo tir ahaan gaaraya labaatan macalin munaasabadan ballaaran ayaa ka dhacday masjidka abubakar sadiiq ee magaalada kunyibarow waxaana ka soo qaybgalay salaadiin nabadoono culimo iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ugu horeyn maamulaha dowradan loo qabtay macalimiinta kasoo jeeda beesha turne ayaa ka warbixiyey dowrada iyo duruusta lagu qaatay duruustay ku qaateenaan rabaa marka inaan gudagalo culuumul qur'aan waxay uga qaateen dowradan tasxiixu tilaawati alqur'aan iyo tafsiirka qur-aanka kariimka suuratu alanfaal ila atawba culuumul qur'aan waxaa kaloo ay ka qaateen muqadimatu aljazariya waxaa kaloo ay qaateen caqiidada waxay ka qaateen khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati saxiixa fiqina waxay ka qaateen talkhiis sifatu salaati annabiy sala allahu calayhi wasalam siirana waxay ka qaateen arjuuzatu almii'iya azuhdu waaraqaa'iqna waxay ka qaateen laysa alqariib qariib ishaami walyamani waxaa kalooy qaateen fanu lilqaa khadulcarabiyay qaateen khadu musxaf ka qaateen waxaa kalooy qaateen daliilu daalib litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba asigana way qaateen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala
suldaanka guud ee beesha turne suldaan maxamed abdiqadar ee dhankiisa ka hadlay munaasabadda waxa uu u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada isagoo dhan kale fariin u diray macalimiinta dowrada qaatay bacda taxiya alxamdulilah ilaah baa mahadsan allihii naga dhigay dad muslimiina waxaan u mahadcelinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horeeyo amiirkeena abu cubayda xafidahullah waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa walaayada gobolka shabeellada hoose dhammaan marti sharafta waxaan halkan dardaaran uga jeedinayaa macallimiinta waxaa laydinka rabaa ammaanaad qaadeen ammaanadiin inaad ilaahay ugu dhowaataan oo ummaddaas oo aan ka dhalannay oo miyiga joogo xoolo dhaqatada ah inaad wax fahamsiisaan ood wax gaarsiisaan ayaa laydinku talagalay sheekh fuwaad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada goobjoogaha munaasabadda ayaa dhankiisa ka hadlay mowduuc muhiim oo la xiriira la kacabsiga ما هي التقوى قال رضي الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والغناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أفر بوكت إمام إمام علي بن أبي طالب تقوى كو الخوف من الجليل الله إن لك بخوف في السر والعلن مركز كلي تاهي مركز تكون حجرته لابو العمل بالتنزيل قرآن اللي هو عمل فروه qofka inuu qur-aanku camal falo naftiisa ummadana ay ku camal fasho saddex alqanaacatu bilqaliil qofka wixii ilaahay si inuu ku qanco gacanta biniaadanka uu ka quusto midda afaraydo walisticdaadu liyowmi raxiil aakhire inuu u diyaargaroobo laabud weeye qof kasta oo annaga naga mida adduunka maalin buu ka tegayaa isagoo diyaarsan inuu ka tago taqwadaasaan dardaarmaynaa suldaan maxamed mayo abuukar oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose iyo injineer awgaab ayaa dhankoodai ka mid ah kasoo qaybgalayaasha munaasabadda waxayna bogaadeen dadaalada beesha tunni awlan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan mahad gaar u celinaynaa beesha anreer tunni oo maanta xaflado aada u waaweyn horeyna usoo dhigtay maantana hadda u dhigayso oo wax badan maclimiintoodii ka saxayso qur-aanka kariimka marka beesha waxaan leenahay dufcadii afraad ayaa tan ah ee maclimiinta loo soo xiraayo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qarashka ay ku bixinayaan iyo juhdiga iyo sacyiga iyo wanaagga ay gelinayaan ilaahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro ilaa waa mahadinaynaa subxaana wa tacaala waxaa lagaa rabaa inaad soo gaarsiiso heerka adiga maanta aad taagan tahay mucallim xuquuqiya inaad soo gaarsiisa lagaa rabaa ilaha laga soo adaalaa sugaa ilaahay u tala saartaa maclimiinta nala joogkuwa naqamaqambo ammaanada loo dhiibtay inay ugutaan siday u ballanqaadeen ugu dambeyn sheekh cabdisamed abu abdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimad muhiima oo la xiriirta asaaliibta dacwada taasoo ku socotay macalimiinta dowladda loo soo xiray axibati fillaah addacwa ila allahi waa howl muhiim ah oo qof kastoo muslim ah laga rabo dadku inuu diinta ilahay sanadaadka u yeero waa mogtahay waa wadiifadii ambiyada tafaasiir badana laga sheegay culammada ay ka bixiyeen addacwa ila allahi macnaha ugu xeeldheer wa hiya dacwatu nnaasi ila alislaami bilqowli walcamal marka waxaa jirta asaaliib loo maro dacwo markii la gudanaayo oo hadda raggan meesha fadhiya ee dacwada loo soo gabagabeynaya inay hadaf ka dhigtaan la rabo awalan markaad daaci tahay waxaa laga rabaa تشخيص الداعي في المدعوين وتحديد الدواء تدفع الدعوة ويريس ماشي كجريين أو تمرك هرع عن أجو أنت كجريين تدفع نك الداعية وحلت سالها أخطر صومها إخواني وحكوا إن شاء الله تعالى خذ ضارم لها تدفع الدعوة كشقي إن المقتها منج كالكتان قضبنا صوت سعودة كو الإخلاص إلهي درتي سنة شغلة سوق ونيس وحنقول الضارم لها إخواني قلبي أن إني كوينات فضلك إلى لها دعوة maxaan ka helaynaa dadka dacwada haddaan gaarsiino waxaa midhaha aan guranayna maxay tahay dacwada hal qof oo ilaahay subhana tacaala sababtaada untay uu ku soo hormooniyey ilaahay sabab kaaga dhigay ayaa adduunyada kaaga khayr badan ilahay subhana taala xawdisanayna acmaasha oo naga aqbalo
gabagabadii qaar ka mid ah macalimiinta dowladda loo soo xiraya mikrofon la dhex qaadnay annagoo weydiinay su-aalo la xiriira duruusta ay qaateen iyo shucuurkooda magacaaga maysaalki dhehey macalin cabdiraxmaan abuu muscab cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay macalimiinta halkan dowlada lagu soo xiraya maanta bal ka waran shucuurka a ku aadan dowladiina zaa'id zaa'id shucuurkan eediyo eedi ka asina meeqay ayadin socotay soddon birniis dareertid hal bil dowlada wilaayadda shabeellaha hoose guud ahaan macalinta beesha shangamaas duruus aad iyo aad u faraha badan shucuurtiid walsa koob karaayam eed macnaha eedi eed weyn marka faa'id oo asal koob karaayam marka mabsal hal karo wal un wal waraab wal baro mabsal halo marka kitaabo badan ku fadhiisa insha allah beesha tubna ayaa ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega walaayaadka islaamiga waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey beesha waday dadaallo dacwo ay ku doonaysa inay ku horumariso wacyiga diinadda ee bulshadu ku abtirsataa beesha